Magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanayay dhalinyarada la imaanaya hal abuurada ganacsi kuwaasi oo furanaya goobo ganacsi oo iyaga u gaar ah. Ganacsiga ayaa noqday mehnad aad u ballaaran oo ay Soomaalidu gacanta ku hayeen muddo qarniyo ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada la yimid hal abuurada ganacsi ee ku nool degmada Dooble ayaa ka warbixiyay ganacsiyadooda iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ku dhaliyay.
Magacayga waa Cabdixakiin Cabdiraxmaan Saad. Runtii een waayadan dambe waxaa soo badanaya dhalinyarada hal abuurka ganacsi la imaaday oo dalkii kusoo noqday. Dhalinyartii oo inta jaamacada ka soo baxaan shahaadooyin wataan dhowr sano saddex sano afar sano guriga iska fadhiyaan shaqooyin badan meela ka apply gareeyaan waayaan taasna ay ku kaliftay inay aaminaan een waxyaabahan shirkadahan loo shaqeynaayo iyo hal abuurkooda inuu shakhsi lahaa hal abuurkooda marka koowaad inuu shakhsi lahaa taasoo dhalinyarta inta badan ku dhiirigelisay inay ganacsiga bal dhankiisa ay xoogga saaraan si ay ayagana u noqdaan dhalinyaro een shaqaalaysiiyo dhalinyaro asaagooda ah oo shahaado saddex sano guriga la fadhiyo waxaa isleeyahay sidoo kale waxaa barnaamijkan eh, soo bediyey een in dhalinyartii ay aamineen dalkooda in macnaha dalkooda ay wax ka soo saari karaan oo dalalka kale ay aadayaan een dhalinyaro asaagooda wax baratay ay wax ka soo saarteen marka waxaan isleeyahay waxyaabahaas oo isbiirsaday baa kulmiyey magacayga xuseen sheekh cabdullaahi wey ganacsigaygu waa meheradan yar noloshayda caadiga ah yaa ila gashay Een, noloshu waxa weye qofka biniaadan kolkuu ilaahay abuuro uu adduunka joogo wixii uu ku noolaan lahaaba u baahan yahay ee naftiisa uu ku maarayn lahaa qof waxa weeyaan meel yaroo bismisuu salku ka bilaabo furi qoltunku qof waxa weeye tunkuu dhigano wuu xamaalani xamaaliga nolosha caadiga ayaa qaybsamaysa oo firqooyin bay kala yeelanaysaa marka aniga nasiib wanaag noloshaydu waxay noqotay meheradan oo aan doonayo inaan sii ballaadhiyo berri ka maalin oon sii weyneeyo oo aan maaragtay ku sii daro sanadka dambe higsi kalaan qabaa inaan intan ka sii weyneeyo alxamdulilaah marka noloshayda caadiga kolley ganacsi unbay unbaan aada ugu qanacsana